xaalad dalku sugan oo iska qasal tahay qaarna anaga soomaalida ku dhaqan dalku sugan jaamacadihii qeybtooda la xiray oo wadankii aan kusugna wax ka baranayay iyo xawaaladii soomaalida meesha ku lahaayeen magaalada bangi waa lagu soo rogay ilaa xalay iska xirnay tonkii habeenimo wixii la gaaray magaalada bangi waa lagu soo rogay oo meel furan maysan jirin waan gartay saameyn badan bay lagu yeelatay dadka soomaalida halkan ku dhaqan hataana waan gartay waxaad sheegtay inay saameyneedu ku yeelatay soomaalida bal haddaad faahfaahintaa iga siiso maxay tahay saameynteeda ku yeelatay waa mid nooceeya saameynteeda waxaa waxaa kamida walaale abarkeeda waxaa kamida jaamacadaha kamida qeybtood arday badan oo jaamacada u yimaada dhigtay meesha wax ka bartaa jira jaamacadii qeybtood waa la xiray o qofka haddii jaamacadda laga xiray meesha lama joogi karo lama fadhiisan karo qeyb sida baalki maxaa sidoo kale waxay dhibaato ku yeelatay ganacsatada soomaalida halkan ku dhaqan oo qeybtood halkan joogto shirkadaha qeybtood ka shaqeyso dagna waxay ka shaqeeyaan xawaaladaha dadkaasaa kamid dadkii saameynta ku yeelatay waan gartay waagaag marka laga yimaado dee nolosha guud iyo dee dadka reer suudaan waxaad kala siman tihiin hadday noqoto bandooda lasoo rogay iyo hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xadidan muddo intee leeg ba hadda ardaydaa jaamacadda ku jiray iyo ganacsatadaasi ay saameyntu ku socotay ma wax shalay uun markii ciidamadu ay la wareegeen bilaabmayba mise wax muddo soo taagnaa
abdaxtin arrinta ardayda horta midda soo taagneed ee muddo saddex bilood ah jaamacadaha qeybtooda ee magaalada jaamacadaha ugu waaweyn ee dowlada kaleeda iyo kuwa qaaska ah oo saddex bilood ay xirnaayeen qaybta kale soo hartay ganacsatada iyagu shalay mutaasane ugu horeysay marka magaaladii iyo ganacsiga meeradaha soomaalida meesha ku lahaayeen dalka dibadbaxyaa ka socday muddooyinkii ugu dambeeyeyba suudaan gaar ahaan caasimadda khartuum oo kaleo iyadana de aada uga socdeen weli ma socdaan dibadbaxyadii kadib markii shalay toole go-aanka ka soo baxay ciidamada in madaxweynaha xilkii laga qaaday mise weli mise way istaageen daxsin aad baa umaasantaa weli way socdaa mudaharaadyada qeybtood ilaa hadda qeyb baa jira oo meeshii shalay ciyaadadii weli ku banaanbaxayaan xalay xalay ilaa saakii dad baa jira oo weliba kasoo horjeedo dowladda wasiirka shalligeeda ku dhawaaqay marka weli dadki waxay dalbanayaan isbedel mise waxa weeyaan ciidamadii way uhogaansameen amarkoogii dadki isbedel bay weli dalbanayaan isbedel bay dalbanayaan dadna waa dad ayaga oo mataqaana dowlad taageersan dadna waa dad dowladda kasoo horjeedo wadaasay ku qabsan haddaan si kale ku weydiiyo dabcan markay xaaladahana kale yimaadaan muwaadiniin kastaaba safaaradahooga mas-uuliyiinta joogay la xidhiidhaan inaba idinku safaaradda soomaalida xidhiidh ama idinku aad la samayseen ama iyagu idinla soo sameeyeen ma jirtaa wax safaaradda soomaalida xili ardayda idinka la samaysa ma jiraan laakiin inkastoo shalay soo saareen bayaan warbada oo mataqaana ay leeyihiin muwaadiniinta mataqaana meel walba jooga ha is ilaaliyaan laakiin social media soo dhigeen laakiin bayaan kale ay la sameeyeen dadka jaaliyadaha iyo ardayda ku dhaqan oo dalka jooga wax ka barta ma jiraan way laakiin bayaankaasoo kale dee nambaraha ku qornaa lagala xidhiidhi karo xaaladiina ma la socodsiiseen oo idinku ma la xidhiidhaan lamaan xiriirin laakiin waxaan ka codsanaa safaaradda soomaaliyeed inay dad ka warqabto oo ardayda meesha ku sugan dadka asale iyo hayaan iyo iyo iyada mas-uuliyadeedu tahay dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo inuu shacabka warhayo dhibaatada ka jira wadanka taagan xaalad wadan ku sugan yahay hadda ugu dambeyn waxa ugu weyn ee haddaad tihiin bulshada soomaalida ee halkaasi ku dhaqan aad dalbanaysaan ama baahida ugu weyn ead qabtaan ee tabaysaan hadda muxuu yahay waxaan taweyn dalbanaya in dowladda soomaaliya naga warqabto ka warheyso ardayda dalkaa ku sugan ganacsatada iyo shacabka soomaalida degan inay dowladda soomaaliya ka warheyso ka warqabto